waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali soo badanaya codadka lagu doonayo in habad joojin laga hirgeliyo khaza halkaas oo malaayiin falastiiniyiina dhibaato badan ay ku haysato golaha deegaanka magaaladan melbourne waxaa loo qaaday cod lagu doonayo in golahu ku dhawaaqo xabad joojin sidoo kale lagu caawiyo dadka falastiiniyiinta xaliime axmed oo ka mid ahayd ololaha lagu doonayey in xabad joojin golaha deegaanka uu ku dhawaaqo ayaan weydiiyey waxaa meesha ka dhacay waxayna tiri mooshinkaanayto wuxuu ahaa mooshin ka hadlayo xaaladda muslimiinta siiba xaaladda falastiiniyiinta xaaladooda hadeer dhammaan waa ujeednaa inay kasoo dartay marka dadweynaha shacabka baa waxay ka codsanayeen local councilkooda inay arintaanayto ka hadlaan oo si adag uga hadlaan oo muujiyaan inuu khaladaadada badan dhacayo inay codsiyaashooda u gudbiyaan federaalka oo madaxda federaalka arrintan si fiican uga hadlaan oo ku dhahaan israael wadanka israael inay meeshay ka taageerayaan inay u muujiyaan hadallo adag oo ka joojiyaan dadkaanayto falastiiniyiinta iyo muslimiinta waxay ku sameynayaan waa garta marka mooshinkii codayn baa loo qaaday codayntiisee u dhacday codayntii counsiloska waxay ahaayeen adi kow iyo toban midda ugu sareysa loon meyerka may joogeen iyada waxay liive qaadatay marka inta isku soo hartay kolley shan shanaa la ahaa shanta shan counsilos waxay dhaheen anaka waa u doodeen mooshinka oo waxay dhaheen arrintaanayto waan falastiiniinta iyo muslimiinta waa taageeraynaa laakiin shantii kalaaba waxay dhaheen anaka ma rabno inay xoogaa waxay isticmaaleen excuseyaal badan mid kamida waxay ahayd ma rabno dadka inay iskhilaafaan iyo wax saasa marka shanta kalena waxay dhaheen anaka motionkaanayto ma support garaynayno markii dambe waxaa dhacday maadaama loon meyerka midda ugu sareyso sally caba la dhahaa ma joogin maadaama ay joogeen deputy meyerka midka ku xigo baa la siiyaa codaynta labaad asagana wuxuu sameeyey wuxuu ugu shubay kuwii oo ay kasoo horjeeday mooshinka marka saasay ugu guuleysteen laakiin markii hore waa wuxuu ahaa shan iyo shan waa gartay marka mooshinka lagu taageeraya falastiiniyiinta waxaa la rabay in golaha deegaanka melbourne uu xabad joojin dalbado saas mahayn ha inay siisraayadoo dalbadaan inay xabadda xabadda laga joojiyo dadkan iyo silaca iyo laga joojiyo maxaa ku yidhaahdaa ninety five percent inta dadka weliba meesha gaza hadeer falastiiniyiinta oo hadeer lo la duqeynayo ninety five percent of them intooda badan yuhuudda waxay sameeyeen waxay ku wadaan duunoqabateyn oo cuntadii biyihii wax kasta waga joojiyeen marka intooda badan haddaynan u dhiman maxaa ku yidhaahdaa hubkan iyo waxaan lagu isticmaalayo gaajo u dhimanayaan marka dadweynaha shacabka magaaladan jooga waxay rabeen inay arrintan xaaladan deg dega ah dadkaasay tay intii hadeer waxay weliba mareysaa xaaladda meel xun rafaa la joogaa waa boorarka gaza iyo masar waana meeshii ugu dambeysay saxzonkii designated saxzon meeshii loogu talagalay dadkaanita wixii yaroo badbaado ka heli lahaayeen meeshaasay hadeer ku urursan yihiin marka dadweynaha shacabka waxay ka codsanayeen inay dowladda federaalka la hadlaan kaansilayaashaanito oo ku dhahaan dadkaanito si fiican haloo dhaamo laga joojiyo hubkaanito haryo habeen lagu wado kaajadaanitana oo loogu talagalay inay ku dhintaana laga joojiyo u n ta u n u n unra baa la dhahaa united nations relief agency-ga oo dad fundka ay dadkan siin jirtay cuntooyinka loo geen jiray hadeer waa la suspend gareeyey yahuudiyaba waxay dhaheen niman oo waxay dhaheen shaqaalaha qaar waa xamaas marka shacabkii dhan oo dadkii maxaa ku yidhaahdaa ku xirnaa fundinkaasayta dhan waa laga joojiyey marka waxay ku dhaheen shacabka waxay ka codsanayeen dowladda federaalk inaa lala hadlo oo local councilska la hadlaan ku dhahaan ha loo soo celiyo maxaa ku yidhahdaa fundingkaasito intaas ummadda one point three million people ka badan weliba laakiin haddeer inta meeshan joogto borderkan joogto ayaa ka dhan waa laga joojiyey inaa loo soo celiyo loo wado marka waxay weydiisteen toddobo toddoba arrimay ka hadleen marka xalaytana waxaa la rabay kaansulsyaashaanito inay dadkan shacabka waxay weydiisanayeen inay u doodaan waa garta marka xaliimaho tan u dambaysa dadka dhihi karaa waa golo deegaan waa local council awood arrimo dibadeed male dowladda federaalka jirta state governmentgiyo kasii weyn baa jirta marka hadday xataa codka u qaadi lahaayeenoo wax weyn ma tari karaan dadka qaba ka waran golo deegaan
taas waa jirtaa annakaba waana laku yiri annakaba waan kala hadlay local councilskana waa lala hadalnay dadweynaha horta waa inay ogaadaan shacabka magaaladan melbourne degan australia degan waa inay ogaadaan inkastoo ay saas tahay local councilska ee quwad weyn haysan oo stateka iyo federaalka ka quwad badan yihiin local councilska way ka hadleen arrimo dabadeed maxaa ku yidhahdaa siiba arrintii ukraine waana u voodeen wayna taageereen calankooda way u taageen maxaa ku yidhaahdaa humanitarian aid way u direen arrintaasna waxayd arrin oo maxaa ku yidhaahdaa foreign ah oo waddankana ku saabsanayn saas ahaatee maadaama waxay dhaheen xuquuqul insaan dhanka arrinta xuquuqul insaanka markay ka fiirsheen waxay dhaheen dadkanita wuu u baahan yihiin taageerkeena marka siday dadkaas u taageereen oo xuquuqul insaan ahaan ugu taageereen waa inay u taageeraan wixii dadoo kaloo dhiban oo wixii dadoo kaloo dhibaato ku jiro marka maadaama arrintaas filistiiniinta iyo dadka muslimiinta ayakana dhibtaas la hayso weliba ka daran ruushka markay sanadkii two thousand last year twenty twenty twogii waxaa la yidhaahday hal sano gudaheed one year ruushka waxay dileen four hundred seventeen jordan afar boqol iyo todobiyo toban ciyaal maxaa ku yidhahdaa waxaa la saaray almost fourteen thousand sanction sanadkaas gudihiis waxaa lala yaaban yahay saddex bilood gudaheed afar bilood gudaheed yahuudda inay deli karaan afar iyo toban kun ciyaal yaro saqiirada marka ciyaalka keliya la fiirsho aan lagu darin dadweynaha iyo dumarka iyo maxaa ku yidhahdaa nimanka iyo waxay gaarsiiyeen afar iyo toban kun ciyaal hadday saddex bilood afar bilood gudahood dili karaan oo hal cunuqabateen la saari karin dee markaas waxay noqonaysaa shacabka iyo dadweynaha iyo inay arrintaas soo galaan oo inaa la saaro oo inaa laga hadlo arrintaasito waayo waxay xadgud bay dhaaftay oo dadweynaha waxay arki jireen wax lamid ah hadeer oo kasii daran bay arkaan hadda markaad tilmaamaysay dhibaatooyinka dadka falastiiniyiinta wadanka ku haysta waxaad isticmaalaysa kelmadda yuhuudda dabcan waxaad ula jeedaa dowladda israa'iil sababtoo yuhuuddu waa dad meel walbadgan oo qowmiyad dhan oo qaar badan oo aysan shaqo ku lahayn dagaalka marka israa'iil baa ula jeedaa soo ma israa'iil aa ula jeedaa weliba motionkaneeto dadweynaha shacabka habeenadan iyo a lot of local councils badan baa xataa baas gareeyeen taageer falastiiniin kaanfasyaashaas dad yuhuuda ku jireen oo u doodayeen weliba dahayeen maxaa ku yidhahdaa dadkan horteena lagu xasuuqayaa waa wixii dadkeena lagu sameynayey maxaa ku yidhahdaa dowladdanita annaka nama matasho annaka kama soo waa kasoo horjeednaa maxaa ku yidhahdaa dadkan falastiiniinta waa sida loo gelayo wixii bini aadan ah waa inuu u kaco marka absolutely waxaan ka wadaa dowladda israa'iil ka waa runta ma ka hadlayo shacabka dadweynaha yuhuudda dad badana u taageeray xaalayta keliya ma ahayn maxaa ku yidhahdaa seven other local councils baa falastiiniinta u dooday xataa calankooda u taagay dad yahuuda ku jiray xataa petitionsaa la geeyey oo maxaa ku yidhaahdaa sixiixitaan iyo codayn iyo dadka ugu horeeyey oo geynayo xataa miiska u saaraya petitionskaanayso waxay ahaayeen dad yahuuda
taasi waxay ahayd xaliimo axmed oo qeyb ka ahayd olole lagu doonayay in golaha deegaanka magaaladan melbourne uu u codeeyo oo markaasi uu taageero ama ku dhawaaqo xabad joojin ka dhacda kaaza codeyntaasina sidaad waraysiga ku maqlayseen waxay kusoo dhammaatay shan iyo shan markii dambena ku-xigeenka meeyarka ayaa dhankii diidmada markaasi ku taageeray ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho